Cabdulaahi Bashar Diinle oo ah maamulaha jaamacadda Balaasma ee magaalada Jowhar caasimadda dowlad goboleedka Hiirshabelle ayaa maraan wareysi la yeelanay nooga waramay sida loo horumarin karo xirfadaha dhalinyarada magaalada Jowhar isagoo sheegay in dhalinyarada la baro xirfado kala duwan loona sameeyo waxbarasho aasaasi ah wuxuu sidoo kale sheegay in ay jiraan xirfado badan oo lagu shaqaysan karo oo ay ka mid tahay farsamada waxa uuna ku baaqay in dhalinyarada loo sameeyo waxbarashada xirfadaha kala duwan sida barashada faryaamada sida barashada xirfadda kombiyuutarka maadaama ay nolosha asaasi u tahay sidoo kale dhalinyaradu waa inay helaan goobo lagu barto xirfadaha sida xirfadaha teknolojiyada kuwa oo u suuragelinaya dhalinyarada inay la jaan qaadaan dunida casriga ah sidoo kale xirfado badanaa jiro oo lagu shaqaysto oo shaksiga ama qofka hadduu barto adduunka meel kasta uu ka tago uu ku meel maraayo ama uu ku shaqaysan karo waxaa ka mid ah in dhalinyarada la baro xirfadaha makaanikada iyo xirfadda faryaamada ama fuundiga iyo wixii la mid ah marka waa in la helaa goobo lagu tababaro dhalinyarada kadibna loo sameeyo shaqaabuur dhalinyarada dhalinyarada ayaa inta badan loogu baaqa in ay bartaan xirfadaha kala duwan si ay noloshooda iyo mid qoyskooda ugu maareeyaan